bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin slى اllah wslm عlىa nabiyina muxamed wعlى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu qowli اllahi tacaalى dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri اlmasjid اlxaraam baabu macnaa qowlillaahi tacaalaa ilaahay qowlkiisa macnihiisii ayuu u baab yahay daalika xugunkaasi ama kaagaas liman ayuu u sugnaaday lam yakun ounan ahayn ahluhu reerkiisa ama ahalkiisa xaadiri lmasjidi alxaraami masjidulxaraamka kuwii xaadir ku aho deggan aayaddaas marka macnaheeda ayuu baabaystay daalika liman lam yakun ahluhu daalika ishaaradaas meesha ay ku dhacayso laba tafsiiraa ku jirto laba masalo fiqigana ay ka kala imaanayaan oo kala duwan daalika in la yidhaahdo tamatuca tamatucii laga soo hadlaayey daalika tamatucaasi liman ayuu u sugnaaday lam yakun ahluhu ehelkiisu aynan ahayn xaadiri اlmasjid اlxaraam masjidulxaraamka kuwii negi ku ahoo deggan yacnii xukunka tamatucu wuxuu u sugnaaday dadka aan xaramka deganayn ee aafaaqiyiinta ah saas marka in laga wado bacdi اla'ima yaa sheegeen abu xaniifana sidaas ku tegey fuqahada a'immada afartaha waxaa kaloo tafsiir kale uu yahay daalika ishaaradu waxay u laabanaysaa in la dhaho hadyiga fidyada ilaa iyada laftirkeeda waa lasoo tilmaamay ayb oo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi faman tamataca biاlcumrati ilى اlxaji fama staysara min alhadyi korkiisa waxaa ah wixii fududaado oo hadyi ah faman lam yajid fasiyaamu ثalaaثaةi أyaami fi اlxaji وسبcة إda rajactm ilى akhir markaasuu ilaahay wuxuu yidhi dalika liman lam yakun ahluhu daalika marka ishaarada waxay u laabanay baa la yidhi hadyigaas xoolahaas ama neefkaas liman ayaa xukunkaa hadyiga inuu bixiyo oo u sugnaaday lam yakun ahluhu xaadiri اlmasjid الxaraam dadka aan makiyiinta ahayn ayaa xoola laga rabaa ayb ama hadday awoodin soon laga rabaa toban maalmood soonkooda marka ishaarada ama in loo celiyo fidyada ama in loo celiyo tamatuca tamatuca abuu xaniifa u celiyey imaamu shaaficina wuxuu u celiyey fidyada haddii fidyada loo celiyo marka waxaa ka soo baxaya reer mako tamatuc waa yeelo karaan way tamatuci karaan waana u bannaan yahay tamatuca haddii ay tamatucaanna lagama rabo wax xoolaa iyaga sida dadka kale loo saaray neef ari ah inay bixiyaan haddaynan awoodinna toban maalmood ay soomaan iyaga kuma jiraan oo reer maka fidyadaa lagama rabo xataa hadday tamatucaan waa laba macnay ogow marka macnihii hore haddii la yidhah daalika tamatuca loo jeedaa reer maka maba tamatuci karaan way oo mutamatica shardi waxaa u noqonaya markaa inuu ahaado an yakuuna aafaaqiyan inuu ahaado nin yacni bannaanka ka imaanayo kasoo gelaya oo aan maki ahayn haddii macnaha dambe oo shaafici la fiiriyana muxuu noqonayaana reer maka tamatuca looma diidana waa tamatuci karaan intay baxaan tanciim ka soo xirtaan bilaha xajka cumro oy cumraystaan kadib iska xalaaloobaan yowmu tarwiix xajka hadday aadaan laakiin neef ariya lagama raboonayo iyaga oo isagu marka daalika ishaarada wuxuu u celiyey aylfidyatu fidyada ama hadyiga xukunkiisu liman ah iskale saas u dhahayaan ayb ishaaradaas marka sidaasaa la ysugu khilaafay ayb xaadir اlmasjid اlxaraamna waa laysku khilaafay iyadana yaa xaadir اlmasjid اlxaraam yaa la dhihi karaa masjidulxaraamkay deggan yihiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay qof allaale qofkii maka u jiro meel salaada loo gaabiyo wax ka yar qof allaale qofkii maka u jiro u jiro meel salaada loogu gaabiyo wax ka yar wuxuu noqonayaa min xaadir اlmasjid اlxaraam xukunkaanuna qaadanaya yacnii waa ninkii maka safar aan u gelayninaa laga wadaa ayb bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen xaramkaa laga wadaa ninkii ahlu xaram xaramka degan qaar waxay yidhahdeen xaramka dhan maba ahana waa magaalada maka bis ayb leanna markaan maka laga hadlaayo waxaa jiro kacbo masjidulxaraam xaram saddexdaas waa wax kale mid walbaa midka kale waa ka caamsan yihin kacbada waa meeshaan madow ee iskuweerka ah oo qof walba u garanayo masjidulxaraamna waa masjidka ay ku dhex taalla kacbada masjidulxaraam ayb xaramkuna intaas waa ka weyn yahay isagana xaramka taqriiban waxaa weeyaan mako iyadoo dhan waa xaram bannaankeedana xaram waayo xataa meelaha qaarkood labaatan kilomitir markaad maka ka socoto kabacdi ayaa xaramka u dhammaanaya intaas waxaa lagu jiraa xaram marka xaram marka la yidhaha u qaadanin magaalada inta ah bis inay tahay xaramku xuduudow leeyahay meel walboo looga baxo ama jiha kasto bidaayatulxaram nihaayatulxaram aa ku wada taaltaalo marka meesha ugu dhow tanciim waaye meelaha kale labaatan iyo laba kilomitir meelahaasay u jirta ayb xaramku marka wuu ka caamsan yahay ayb wa qaala abu kaamil wahuwa fudayl bnu wuxuu yidhi fudayl bnu xuseyn albasriyu qaala xadaanaa abu macshar ayb abu macsharkan saddex xadiid ayuu kitaabkan bukhaari uu ku leeyahay dhammaantoodna shawaahid bay ku wada yimaadaan axaadiid oo shawaahid ahaan iyo mutaabacaad ahaan oo u keeno hadyu saariga sidaasuu ibnu xajar ku sheegay ayb wahuwa min aطabaqa asaadisa yuusuf bnu yaziid ayaa la yidhaahdaa saduuqun rubamaa akhطa'a saddex xadiiduu bukhaari ku leeyahay saddexdana min baabi اlmutaabacaat u shawaahid u keensadaa ee usuul ahaan uma keena qaala xadaanaa cuثmaan bnu giyaad can cikrimata can ibni cabaasin radia اllaahu canهuma annahu su'ila can mutcati اlxaji xajka tamatuciisii ayaa la su'aalay faqaala waxa uu yidhi ahalla اlmuhaajiruuna wاlansaaru muhaajiriin iyo ansaar way xajkii bay ku dhawaaqeen wa aswaaju nebiyi sala allahu calayh waali wasalama iyo xaasaskii nebiga fii xajati اlwadaac wa ahlalnaa annaguna waan xihannay waa ku dhawaaqnay falammaa qadimnaa makata maka markaan soo galnay qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi ijcaluu ka yeela ihlaalakum xihashadii aad xidhateen bilxaji xajka aad soo xidhateen cumratan cumro ka dhiga u bedela ilaa man qallada alhadya xoolaha ninkii soo kaxeeyey maahane ninkii xoolo soo kaxaystay isagu ma bedelaayo ninkii aan xoolo wadanin ee awal xaj soo xirtayna cumraha ka dhigo ayb meeshaa marka tamatuci baa ka soo baxayo fadufnaa bilbeyti kacbadii baan dawaafnay oo bisafaa walmarwati safay marwaan dawaafnay aan soconnay wa aatayna annisaaa naagihii baan u nimid oo haweenkeennan u galmoonnay oo intaan xalaalownay ayb walabisna hiyaaba dharkii ayaan iska labisannay dharkii makhiidka ah tolnaa wa qaala waxa uu yidhi man qallada alhadya ninkii hadyiga soo u qoor xiray oo soo kaxeeyey fa innahu laa yaxillu lahu uma xalaal aha wixii ka xaaraanta ahaa xataa yabluga alhadyu maxillahu ilaa hadyigu xoolihii ay soo gaaraan meeshii lagu gowracayo ay ku xalaaloobayiin uma amaranaa cashiyata tarwiyati habeenkii tarwiyada oo maalintii sideedaade habeenkeeda ayuu wuxuuna amray an nuhilla bilxaji xaj inaan ku dhawaaqno yani habeenka sideed ay soo gelaysay ayuu wuxuuna amray inaan xaj ku dhawaaqno markii hore waa soo tamatucay sameeyeen way xalaaloobeen mudday iska joogeen habeenkii yowmu tarwiya habeenkeedii ayuu wuxuu amray inaan xaj ku dhawaaqnouna amray faidaa faraqnaa min almanaasiki manaasigtii haddii aan ka faaruq noqonnay ji'naa waan nimid fadufnaa bilbeyti kacbadii baan dawaafnay wa bisafaa walmarwati safii mar waan dawaafnay marka waa maalintii tobnaad waay faidaa faraqnaa min almanaasiki manaasigtii marka carafa iyo waxyaabaha markaan soo dhammaynay iyo musdelifo habeenkii la baryey aan taa ka soo baxnay ji'naa waan nimid fadufnaa bilbeyti baan dawaafnay wa bisafaa walmarwa marka dawaafkan dambe waa kii dawaafu ruqni oo saddexda qolaba qaarinka iyo mufridka iyo mutamatixa uu samaynayay oo dadkao dhan waajibka ku ahaa ee rukniga arkaanta rukni arkaanta xajka ka mida ahaa ayb safii marwana iyaga waa laga rabaa maadaama ay mutamaticiin ahaayeen safii marwadii hore cumradii ayaa qaadanayso xajkoodiiba haddana safii marwo sacyi u baahanayo waa kaasaayb waqad tama xajunaa xajkeenniina wuu taam noqday wacalayna alhadyu annagoo hadyina lagu leeyahay oo korkeenna hadyi uu yahay kamaa qaala allahu tacaala siduu alla u yidhi fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin fi اlxaji wasabcatin idaa rajactum yacnii faman tamataca bilcumrati ila alxaji qofkii cumro ku tamatucay ilaa xajka intii ka ah fama staysara facalayhi korkiisa waxaa amaa ayaa korkiisa istaysara fududaaday oo min alhadyi xoola ah hadyi ah faman lam yejid qofkaan helaynin xoolihii aan wadanin marka kayru waajid yaa la yidhaahdaa qofkaan helaynin yaa soo gelaayana ninkaan xoolihii aan haynin wuxuu ku gata aan heli karin ama nooligu uu ku yaryahay ee haddii xoolo ku gato lacagtiisa laga yaabo inuu markaa sahay waayo kaasoo dhan waa kayru waajid ayb faman lam yejid qofkaan helaynin fasi oon helin hadyigii aan helin fasiyaamu alaaati ayaamin facalayhi korkiisa waxaa ah siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood soonkooda fi lxaji xajka dhexdiisa wa sabcatin toddobo iyo toddobo soonkooda idaa rajactum kolkaad laabataan wuxuu leeyahay halkan marka faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin fi lxaji saddex maalmoodoo xajka dhexdiisaa saddexdan marka xajka dhexdiisa maxaa laga wadaa waxaa la yidhi saddexdaa maalmood waxaa weeyaan inta aan loo bixin xajka yowmu tarwiya ay ugu dambayso oo marka lixda toddobada iyo siddeedda ayuu iska ayuu iska soomaada shaaficiyadu marka iyaga waxay leeyihiin laabudda inuu muxrim noqdo isagoo xarman ayuu saddexdii maalmood sooma oo xajkii ku dhex jiro saa darteed maalinta lixaad ba ha iska xarmada ninkii inuu soomo rabo maalinta lixaaduu xarmanayaa isagoo xaj xarman oo xajkaas ku guda jiro ayay saddexda maalmood ugu dhacaysaa sida raajixee xoogga badanne xataa saddexda maalmood ee ka dambayso yo maalinta ciidda saddexda ka dambayso maalinta ciidda waa maalinta tobanaad lama soomi karo iyada kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban waa la soomi karaa ayaamu tashriiq ninkiina xajkiibau ku guda jiraa weli wuuna soomi karaa xadiidka ibnu cumar iyo caaisha ayaa wuxuu dhahayaa sawmu ayaami tashriiq waa loo ruqseeyey in la soomo maalmahaas ou soomo qofka mutamatica ee aan heli karin hadyi marka ayaamu tashriiqana maalmahaas waa la soomi karaa sida saxiixa ah shaaficiyada laakiin agtooda waxay leeyihiin ayaamu tashriiqa sina looma soomi karo laakiin mar haddii xadiid uu ansaxay oo caaisha iyo ibnu cumar ay yidhaahdeen waa loo ruqseeyo nebiga waa u ruqseeyey inay soomaan xaajiga mutamatica ama qaarinka inuu soomo saddexdaa maalmood waa loo ruqseeyey hadduu nasku dhahaayo naskaas marka in loo hoggaansamo marka ninkii rabana saddexdaa maalmood buu ka dhiganayaa soonkiisa ninkii doonana waa ka hormarin karaa lixda toddobada iyo sideedda ayb wa sabcatin toddobana idaa rajactum kolka aada laabataan intee loo noqonaya ilaa amsaarikum bukhaari wuxuu yidhi ilaa amsaarikum magaalooyinkiinna iyo waddamadiinna kolkaad u laabataan ayb ilaa amsaarikum taasaa marka waxay u badan yihiin bukhaari marka sidaasuu qabaa sidaad arkaysa culamada qaar baa waxay dhahayaan weliba shaafici uu ka mid yahay ilaa amsaarikum maahane waxaa weeyaan uun markaad xajka ka laabataan wasabcatin toddobana idaa rajactum kolkaad noqotaan min minan a ka laabataan ama min alxaji aad ka noqotaan ama gurigiinna taga ama jidka ku sooma haddaad doontaan saartaan yeeli idaa rajactum marka xajka kolkaad ka noqotaan umbaa laga wada ashaatu rida tajzii way gudaysaa ri waa gudaysaa marka neef ari umbaa la rabaa fajamacuu nusukayni laba nusug ayay jamciyeen fii caamin hal sano ayay laba camal ku jamciyeenoo cumro iyo xaj bayna alxaji waalcumrati bay jamciyeen faina allaha tacaala alla anzalahu fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa wuxuu ku soo dejiyey wasunnati nebiyi sala allahu calayh ali wasalam ayuu ku soo dejiyey wa abaaxahu linnaasi dadkana waa u banneeyey hayra ahli makata reer maka maahane marka daahirka xadiidkan hadda sida uu ku socdo maxaa muxuu ku tusaana reer maka inaynan tamatuc lahaynba iyaga maxaa yeeley muxuu soo sheegay fajamacuu nusukayni fii caamin bayna alxaji waalcumrati tamatuc waa waxa laga hadlaya fa ina allaha tacaala anzalahu fii kitaabihi ilaahay kitaabkiisao tamatucii ku soo dejiyey wa sunnati nebiyihina waa ku yimid waa lagu sheegay uu ku soo dejiyey wa abaaxahu linnaasi dadkana waa u rugseeyey waa u banneeyey nebiga wax loo banneeyey waa maxayna tamatuc inay sameeyaan hayra ahli makata reer maka intaan ka ahayn idan marka reer mako iyaga laa tamatuca lahum tafsiirkii hore ee daalika ishaarada tamatuca u celinayey ee abu xaniifa qaba aan lahayn baa ad moodaa xadiidku inuu taageerayo xoojinayo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi daalika tamatucaasi liman ayay u sugnaadee lam yakun ahluhu ehelkiisu aynan ahayn xaadiri lmasjidi alxaraami masjidulxaraamka kuwii deggan wa ashhuru lxaji bilaha xajka alatii dakara allahu tacaala alla uu sheegay shawaalu wadulqacdati wadulxaja faman tamataca fii hadihi alashhuri bilahan dhexdooda qofkii tamatuco facalayhi damun korkiisa dhiig ayaa ah ow sawmun ama soon wاlrafatu aljimaacu weeyaan wاlfusuuqu almacaasi wاljidaalu almiraau ayb halkan marka ibnu xajar laftirkiisa wuxuu soo qaatay shuruuda tamatuca oo wuxuu yidhi waladii dahaba ilayhi اljumhuuru ana اtamatuca an yajmaca الshakصu اlwaaxidu halka qof inuu kulmiyo baynahumaa xaj iyo cumro fii safarin waaxidin hal safar uu ku jamciyo fii ashhuri اlxaji bilihii xajka weliba fii caamin waaxidin hal sano gudaheed la sameeyo wa an yuqadima alcumrata cumrada inuu hormariyo wa anlaa yakuuna makiyan waa inuusan makina ahayn famata ikhtalla shardun min haadihi الshuruuطi lam yakun mutamatican shardi shuruuddaa ka mida marka la waayo qofku mutamatic ma aha marka shuruudda ou sheegayna maxaa ka mida jumhuurku ay qabaan wa anlaa yakuuna makiyan waa inuusan maki ahayn marka ninka makigaa xaj iska keligiisu iska xajinaya isaga cumro ma leh maba leh bana ayb ayb waxyaabahaasuu marka sheegay shuruuddaasuu marka tamatuca oo u xiray bacd alculamaa waxay ku daraan fii safarin waaxid marka hadda la leeyahay fii safarin waaxid suuro waxaa ka baxayso qofku hadduu bilihii xajka uu cumro xirtay ee uu cumradii sameeyey uu ka xalaaloobay cumradii ee safar uu iska galayo gurigiisii uu u laabtay amase meel fog uu aaday xajkii uu ka soo xarmaday miiqaadkiisii awal uu cumrada ka soo bilaabay ama mawaaqiid la mida ama ka fog fog oo haddana xajkii uga soo xirto qofkaasi laa dama calayhi dam iyo waxba laguma lahaa maxaa yeelay mufridoo kale iska noqday sidaasay leeyihin wuxuu yidhi wayadkhulu cumuumu qowlihi wayadkhulu fii umuum fii cumuumi qowlihi faman tamataca man axrama biاlcumrati fii ashhuri اlxaji uma rajaca ilىa beladihi uma xaja minha wa bihi qaala alxasanu اlbasriyu isagaa xasan اlbasri wuxuu yidhi weli waa mutamatic wa huwa mabniyu calىa ana tamatuca iiqaacu اlcumrati fii ashhuri اlxaji markaas wuxuu noqonayaa tamatuc in la yidhaahdo cumro dhacdo bilihi xajka waladii dahaba ilayhi اljumhuuru laakiin jumhuurta kay ku tageen saas ma aha ana tamatuca tamatuca an yajmaca shaksu lwaaxidu qofka inuu jamciyo baynahumaa xaj iyo cumro fii safarin waaxidin hal safar waxaa la rabaa markaad cumraysato cumradii ka xalaalowdo maka iyo meelaha u dhowdhow inaad isaga sugato xajkaagii maalinkii sideedaadna gaarana maka aad ka baxdo markaas mutamaticaa tahay leanna hal safaraa ku jirtaa laakiin haddaad intaad markaa xalaalowdo bil oo kale xajkia bilaa xajkii ka dhiman gurigaagii baa ku soo laabatay markaasaa haddana xajkii safar kale ku soo aaday marka waxba lagaama rabo maxaa yeelay hadyiga wixii lagugu xiray ee ah faman tamataca biاlcumrati ila alxaji male meeshaan lanna laba safar ciriiriyaa ku jira raaxaysi male iyada ayb baabu اliqtisaali cinda dukuuli makata maka geliddeeda agteeda qubayska loo qubaysanayo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanii yacquub bnu ibraahim wahuwa اdowraqiyu qaala xadaana bnu culayata qaala akhbaranaa ayuubu can naaficin qaal kaana ibnu cumara radia allaahu canhuma ibnu cumar wuxuu ahaa idaa dakala haddii uu galaayo adna alxarami xaramka meesha ugu dhow kolka uu soo galo kaana kaana bnu cumara radia allaahu canhuma wuxuu ahaa idaa dakala haddii uu soo galaayo adna alxarami xaramka meesha ugu dhow amsaka can اtalbiyati talbiyada ayuu ka haysanayey yanii talbiyada waa joojinaye mar hadduu xaramkii soo galaba talbiyada waa joojinaya uma yabiitu bidii uwa dii uwa ayuu baryaayey marka meesha dii uwa layraa ayuu baryayey waa ceel meel uu ku yaalay oo waa markii hore maka xooga ka yar durugsanayd laakiin hadda makay ku dhex jirtaa jarwala layraa meesha jarwal ceelkiina marka sidii unba ugu yaallaa uma yusallii bihi subxa ayuu ku tukanayey wayaqtasilu waana qubaysanayay wayuxadiu wuxuu sheegayay ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigu kaana yafcalu dalika sidaas inuu samay jiray ayb marka ibnulmundir wuxuu yidhi qaala ibnulmundir aliqtisaalu cinda dukhuuli makata mustaxabun cinda jamiici alculamaa maka geliddeeda in loo qubaysto waa shay mustaxaba cinda jamiici alculamaa walaysa fii tarkihi cindahum fidyatun haddii layska dhaafana wax fidyo ah qofkii ku laazimi mayso wa qaala akaruhum yujziu minhu اlwuduu qaar badanoo culammada ka midana waxay dhahen weyse waa kaaga filan tahay wafi lmuwaطaci ana bna cumar kaana laa yagsilu ra'sahu wahuwa muxrimun ilaa min ixtilaam ibnu cumar marka hadduu muxrim yahay madaxiisa ma dhaqi jirin ilaa in janaabo ay ku dhacda maaha daahirka marka waxay kutusaysaa ibnu cumar markaan waa qubaysanayaa laleeyahy madaxa biyaha ma ku taaba jirin oo inta kale jirkiisa ayuu biyaha iyo inay ka go-go-aanu diidi jiray ayb laakiin haddii janaabo ay ku dhacdo de waa qasab markaas baabu dukuuli makata nahaaran aw leylan baabu bayaani xukmi dukuuli makata maka geliddeeda ama baabu bayaani mashruuciyati dukuuli makata maka in la galaa mashruucnimadeeda xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu u baab yahay nahaaran fii nahaarin maalin dhexdeed in la galo ow leylan ama habeen yacnii maka habeen iyo maalin midii la doono waa la geli karaa baata nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu bariyey bidii tuwa meeshaa dii tuwa laydhaha xataa asbaxa ilaa uu ka waabariistay uma dakhala makata maka ayuu galay wa kaana ibnu cumara radia allaahu canhuma yafcaluhu ibnu cumarna sidaa buu samay jiray marka aarkan daahirkiisa muxuu ku tusayaana nebigu inuu maka geli jiray maalin xilli barqa ah habeenkii wuxuu soo beryi jiray diiuwa barqadii ayuu soo geli jiray qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can cubayd illaahi qaal xadaanii naaficun can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal baata nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu baryey bidiiuwa meeshaa diiuwa la yidhaah xataa asbaxa intuu ka waabariistay uma dakala makata maka ayuu galay wa kaana bnu cumara radia allaahu canhuma yafcaluhu ibnu cumarna sidaa buu yeeli jiray xadiidka marka wuxuu ku tusayaa maka nebigu inuu geli jiray subax oo xilli habeena inuunan geli jirin magaalada mako ayb laakiin xadiid soo kalaa soo arooray oo nasaa-i iyo uu wariyey cumrat اljiciraana cumradii nebiga uu maka ku soo galay habeenuu soo galay intuu habeennimo soo galay cumraystay ayuu laabtay xataa subaxii markay dadka qaar arkeen meeshii ay shalay ku arkaayeenay saaka kusoo uu ku waabariistay rasuulka markaasay waxay u maleeyeen qaarkood waaba ka qarsoonaatayba cumradaas oo dhanba qaar saxaabada ka mida nebigu inuu jiciraana cumro ka sameeyey ma aynan ogeyn xataa taa marka waxay kutusaysaa inuu nebigu habeen maka galayna waa kutusaysaa walidaalika ibnu xajar wuxuu yidhi meeshaan watarjama calayhi الnasaa'iyu dukuulu makata leylan ayb asxaabu sunan waxay wariyeen min xadiidi muxarishi اlkacbi inuu nebiga jiciraana ou ka tegey cumraystay ku soo laabtay sidii nin meesha jiciraana ku bariyey xalay oo kale isagoo ah ayb habeen marka waa la geli karaa iyada xataa ibraahim الnaqaci wuxuu yidhi kaanuu yastaxibuuna an yadkuluu makata nahaaran waxay dadka jeclaysan jireen maka in maalin la galo wayakhrujuu minha leylan habeen ay ka soo baxaan wa akhraja can caطaa saciid bnu mansuur wuxuu caطaa bnu abi rabax ka soo wariyey inuu caطaa yidhi in shi'tum haddaad doontaan fadkhuluu leylan habeen gala haddaad doontaan habeen iska gala innakum lastum ka rasuuli illaahi sal ll ly slam idinku nebigoo kale ma tihiin haddaad doontaan habeen iska gala innahu kaana imaaman nebigu wuxuu ahaa imaam lagu dayanayo faaxabba wuxuu jeclaa an yadkulahaa nahaaran maalin inuu galo liyaraahu nnaasu dadka say u arkaan yani idinka rasuulka lama mid tihiin uu leeyahy nebiga nin la fiirsanaayo oo waxa uu samaynayo lagu cibaadaysanayo la arkaayo ahaa oo dadku ay ku dayanayaan sida maka loo gelaayana de cilmiyay u baahan tahay hadduu habeen iska galo mugdi waayo lama arkaayo saas darteed buu nebiga maalin ku geli jiray mako laakiin idinku nebigoo kale ma tihiin haddaa rabta habeen gal haddaad doontana maalin gal waana sidaas marka bukhaarina sidau baabaystay l nahaaran ow leylan buu yii habeen marka uu geli karaa ayb waqadiyatu haada ana man kaana imaaman yuqtadaa bihi ustuxiba lahu an yadkulahaa nahaaran waxaa ka soo baxaysa laakiin ninkii dad caamo ah ama jaahiliina wado oo iyagu markaas rabaan inay arkaan axkaamtaasi inuu isaga maalin isna uu galo oo habeen uunan gelin laakiin da waktigan maalin iyo habeen hadda waaba isku mid ban meel walba nal unbaa daaran oo wax habeenkii qofka habeenkii wax loo jeedi waaye maba ahanba hadda meelahaas in laga hadlay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan min ayna xaggeebuu yadkhulu makata maka uu ka gelayaa markuu maka soo gelaya xaggee laga soo gelaa qaala xadaanaa ibraahim bnu اlmundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaanii macnun qaala xadaanii maaliku can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yadkhulu inuu gelaayey maka min aaniyati culyaa aniyati alculyaa aniyat alculyaa haniya sideeda waxaa la yidhaha buurta meeshay ka kala fangoran tahay oo marka yacnii qofka dariiqa yarkaa wadiiqada ee buurta ka baxaya ahaniyat alculyaa ayuu nebigu ka geliayuu ka soo geli jiray haniyat alculyaa oo marka meesha dariiqa kusoo hoobanayo kusoo degayo qubuuraha mako qubuuraha makaad ee qadiimka ah la yidhaha maqbarat almaclaad qubuurahaasuu kusoo degaya haniyat alculyaada uu sheegayo waa dariiqaas xajuun oo markaad qofka sida u soo socdo wuxuu kusoo degayaa maqbaradaas maqbarada marka midigteedaba xaramkiia masjidulxaraamkii baa jiro oo wax aan badnayn oo toban daqiiqo meelahaas masjidulxaraamka waa qofka toban daqiiqo wax looga socdo dariiqaasoo marka nebigu uu ka soo geli jiray waa dariiqu lxajuun ilaa maanta saasaa xajuun loo yidhaahdaa magacaasuu wataa dariiqa wayahruju min ahaniyati suflaa ahaniyatu suflaana nebiga waa ka bixi jiray markuu ka baxayna dariiq kaleu mari jirayo haniyatu suflaa haniyatu suflaa iyadoo laftirkeeda waxaa weeyaan masfala meesaasoo kale yidhaahdaa meeshaasna marka dariiqa waxaa weeyaan kaaru hawr iyo ou maraayo meelahaas marka laba meeloo meeshuu ka galay maana meel kaleu ka bixi jiray si dadku ay u si yacnii dariiqyadaas ay ugu markhaati furaan aakhiro sida ciiddaba nebiga u kala bedeli jiray waddada ayuu u kala bedelayen baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan min ayna xaggeebuu yakhruju min makata maka uga baxayaa qaala xadaanaa musadadun مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة مكة يوغل من كداء ما شاء المقعد يحال كداء وبفتح الكاف كداء أي كسو قلي من الثنية العليا أي كسو قلي وما شهد شيء allatii bilbaxaa meeshaasoo badxaada u dhow abdaxana waa u dhowdahay bidix baa marka haniyat ulculyaa dariiqaas xajuun ku soo hoobto masjidulxaraamkiina midiguu kaa qabanayaa ta kalena waxay kaa qabanaysaa abdaxa nebigu uu degayna bidixu kaa qabanaya wayakruju wuxuubuu baxaayey nebiga min ahaniyati sufla ayuu ka baxaayey ayb qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari waxa uu yidhi kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray huwa musadadun sheekhiisuu sheegaya huwa isagu musadadun weeyaan mid la toosiyey kasmihi magaciisa sida uu yahayba magaciisa musadadaa la yidhaahdaa magacaa macnihiisana waa wataa waa nin toosan musadadun kasmihi markuu leeyahay wuxuu ka wadaa ninkaa musadad la yidhaah magaciisa macnaha uu tusayo uu ku sifaysan yahay waa nin la toosiyey ayb qaala abu cabdillaahi bukhaari wuxuu yidhi samictu yaxya bna maciin ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya samictu yaxya bna saciid yaquulu yaxya bnu saciidin alqaطaan waa musadad sheekhiisa wa low anna musadadan musadad ataytuhu haddaan u imaan lahaa fii beytihi gurigiisa aan ugu imaan lahaa faxadadtuhu oon xadiidka u sheegi lahay lastaxaqa daalika arrintaas waa mudan yahay yani sheekhiisii baa wuxuu leey haddaan aniga gurigiisa intaan ugu tago haddana aan axaadiidta u sheego u akhriyo oo gurigiisa aan ugu akhriyo nin mudan wahay wamaa ubaalii ma u aabayeelayo kutubii kutubteyda kaanat cindii inay agteyda tahay ow cinda musadadin ama musadad agtiisa inay ii taallo yacnii nin fiqa oo aad loogu kalsoon yahay waayo ka hora waagii hore kutubta dadka iyaga iskama bixi jirin gacantooda ma ka bixi jirin maxaa yeeley wakhti oo kutubta weli aan la qorinay ahayd axaadiidta qoraalkeedaa socday ninku haddii kitaabkiisu meel walba uu yaallo waxbaa lagu daraan dad waxaa jiray markaa yacnii munxarifiin ahay oo axaadiidta rasuulka inay beddelaan jeclaa kitaabkiisoo meel yaal marka la arka ninkan xaraf ama labaa lagu daraayo waana khatar sidaa darteed marka iyagaa haysa jiray kitaabka dabdiga marka musطalaxa la sheegaayo dabdu kitaab haddii uu dabdigu yahay waxaa la shardiyaa an yakuuna masuunan cindahu kitaabkaas inuu yahay mid la ilaaliyey agtiisa lagu ilaaliyey haddaan marka agtiisa lagu ilaalinin haddaan agtiisa lagu ilaalinin waxay noqonaysaa kitaab marka meel walba iska yaallo wixii la rabo lagu qorqoran karo ayay noqonaysaa ayb ayuu noqon lahaa marka imaa asaa haysan jiray ama qof uu ku kalsoon yahay qaalib ayuu u dhiibi jiray kitaabkaas bis marka oo aan waxba ka hadlaynin oo siduu isaga uga walwalaayo kale uga walwalaayo haddii intaas la waayey markay dhimanayaan oo kale culimo badan baa markay dhimanayeen waxay dardaarmeen kutubtooda in la gubo la dhaqo ama la gubo ama in la tirtira iyaga dhan la dhaqo sababta maxay tahay hadday dhintaan waxay ka cabsanayaan in dad aan fiicnayn intay gacanta u galo u galo ay wax ku dardaraan marka fulaan wuxuu dardaarmay kitaabadiisa in la gubo ha u malayna halayska gubo un inay iska tahay laakiin waktigan kutubtii waa waxaa weeyaan iyaga de bukhaari oo kale mutawaatir waayo meel walbuu yaallaa wax hadda bedelaad aqbalaaya ma aha waa kitaab sugnaaday waayo oo culimmadu ay yaqaanaan laakiin markaas wax qornaay oo sugan ma jirin wax sii socday ahayn adba u riwaayadu ay ku sii socoto marka in wax lagu darsado waa suurtogelaysa ayb wamaa ubaalii kutubii kaanat cindii agteyda inay tahay aw cinda musadad u aaba yeeli maayo waa ammaan marka sheekhiisii uu ku ammaanay waana la haysa qaala xadaana alxumaydiyu wamuxamed bnu lmuhanaa wahuwa abuu muusa azamin qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can hishaam bni curwata can abiihi can caaishaةa radia allaahu canha ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigu lamaa jaaءa ilaa makata maka markuu yimid dakhala min aclaahaa korkeeduu ka galay wakharaja min asfalihaa hoosna waa ka baxay haniyat اlculya ay haniyat sufla qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan almarwasiyu qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaamata alkuufi qaala xadaanaa hishaam bnu curwa can abiihi can caaishaةa radia allahu canha ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalama dakhala caama alfatxi ayuu galay min kada ayuu ka galay waharaja min kudanna waa ka baxay kudan kada waa bifatxi lkaaf kudan kaafku waa godan yahay waana maqsuur waa maqsuur oo munawanna kudan ayib waxaa jirto meel kaloo maka ku taalo iyadana la yidhaha kuday kada iyo kudan iyo kuday saddex meelay kale yihiin aniya اculya waa kada aniyat suflana kudan meeshaasu ka baxay min aclىa makata marka min aclىa maka say u tahay kudan marka halkaas marka waxaa lele min aclىa makadan kada ay u laabanay kada'da hore ee kudantan ma u laabanaysa qaala xadaanaa axmedu huwa bnu axmed bnu ciisa tustari qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranaa camru can hishaam bni curwata can abiihi can caaishaةa radia allahu canha ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam dakhala caama alfatxi ayuu galay min kadaa aclىa makata waata qaala hishaamu wakaana curwatu curwa wuxuu aha yadkhulu calaa kiltayhimaa haniyat اculyaa iyo haniyatu sufla labadaba waa ka geli jiray curwa min kadaa wa kudan kadaa iyo kudan labadaba waa ka geli jiray wa akaru maa yadkulu intuu galayo wuxuu ugu badnaa min kadaa inuu ka gala laakiin wa kaanad waxay ahayd aqrabahumaa midda ugu dhow ilaa mansilihi gurigiisa ta u dhow ayay ahayd meesha u degana yacni wuxuu leeyahay marna kadaa buu ka gelaayey marna kudan uu ka gelaayey mar marna waxaa dhici jirtay wuxuu u badnaa inuu ka galo laakiin kadaa marka duruufha marmar waxay ku xambaari jirtay meeshii nebigu uu ka baxay isagu inuu ka soo galo marka mar markaas duruufta ku xambaarta maahane inta kale laakiin wuxuu u badnaa inuu kadaa ka galo qaala xadaanaa cabdullaahi bn cabdilwahaab qaala xadaanaa xaatimu can hishaam can curwata dakla الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam caama alfatxi min kada min aclىa makata ayuu ka soo galay wa kaana curwatu curwa wuxuu ahaa akara maa yadkulu inta uu gelaya tan ugu badan min kada inuu ka gelaya wa kaana aqrabahumaa ilaa manzilihi qaala xadaanaa muusa qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa hishaamu can abiihi dakla الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam caama alfatxi min kada wa kaana curwatu yadkulu minhumaa kilayhimaa waakaru maa yadkulu min kadaa inta uu galaayeyna wuxuu ugu badnaa kadaa aqrabihimaa ilaa manzilihi u dhow qaala abu cabdillaahi kadaa-un wa kudan mowdicaani laba meel bukhaari marka labadan dambe fiirso hishaam bnu can hishaamin can curwata dakala الnabiyu maxay tahay mursal waay lanna curwa waa taabici ma soo gaarin rasuulka riwaayaadkii horena maxay ahaayeen mutasilay ahaayeen labadiiba meeshaanu ku dhigay muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa mursalkana sidiisuu sax u yahay mawsuulkana sax waay oo riwaayadan mursalada ah waxay u dhibaysa male midda mawsuuladan cillo meeshaas ma ka soo baxaysa waana min caadatiibay min caadaatihi bay ka mid tahay haddii xadiidka isagoo mursalana la wariyey isagoo mawsuulana la wariyey mursalka uunan cillo u noqonaynin mawsuulka oo yacnii shuduud iyo wax noocaasa hadduunan jirin labada riwaayo waa warinaya isaga baabu fadli makkata wa bunyaaniha wa qowlihi tacaala waid jacalna albeyta mahaabata linnaasi waamnaa maka fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay magaalada makaad wa bunyaanihaa dhismaheeda axkaamta ay leedahay ama fadliga ay leeyihiin wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa waid jacalna albeyta mahaabata linnaas wadkur xus id waqti jacalna albeyta kacbadii aanu ka yeelnay mahaabatan meel loo soo noqdo linnaasi aan uga yeelnay wa amnanna aan ka yeelnay daa amnin yacnii mid amni u saaxiibo qofka uu ku nabadgalo waxaa la yidhi xaramka inta aan nebigu uunan yani maka aanu furanin ka hor xataa iyo jaahiliyadii qofka wuxuu arki jiray aabbihiis ninkii dilay walaalkii ninka dilay isagoo u jeedo hortiisau marmaraayay xaramka uu ku dhex jiraa ma taaba jirin intaa wuxuu raadsan jiray maalin uu xaramka ka baxo oo uu xilliga aado si uu uga aargoosto marka amni waayo dadkaas ayagoo gaalo ah jaahiliin ah oo isdilaayo jaahiliye ku sugan haddana xaramkii ilaahay inay isku nabadgeliyaan qalbigooda ilaaha geliyey subxaana wa tacaala ayb ninka aabbihii ninkii dilay buu ku arkayaa soo hortiisa marmaraayo farmasa marka amni baa ilaahay ugu gallad sheegtay wاtakiduu min maqaami ibraahiima maqaamu ibraahim waxaad ka samaysataan ood ka dhigataan musallan meel lagu tukado wacahidnaa ilaa ibraahiima intii ka waxaanu kula ballannay waismaaciila iyo ismaaciil oon farnay an dahiraa beytiya ay dahiraa dahira beytii gurigayga lidaa'ifiina u dahira kuwa dawaafaya walcaakifiina kuwa negi nagaanayo warukaci kuwa tukanayo rukuucayo asujuudi ee markaa sujuudaya alkaa marka waxaa laga qaadanaya culimmadu yidhaahdeen maadaama lidaa'ifiina la hormariyey meeshaas marka kacbada ah hadday xaqa ninka dawaafayo iyo ninka salaada ku tukanaya xaqiisa waxaa horeeya ninka dawaafaya maxaa yeeley salaad meel walba waa lagu tukan karaa laakiin dawaaf meel kale laguma dawaafi karo ilaahayna subxaana wa tacaala lidaa'ifiinuu hormariyey saa darteed xaajaadka daa'ifiintaa ka horeeya kuwa tukanaya xaajaadkooda walidaalika cumar maqaamu ibraahiimka waagii hore wuxuu ku dheganaayey kacbada hadda ma ara soo ma aragtaan inuu ka soo fog yahay kacbada maqaamu ibraahimka meesha birta dahabi dahabiga ah way ka soo dambaysaa cumaraa meeshaas keenay oo ka soo qaaday meeshii ay ku dheganayd awal maxaa yeelay dadka dawaafaya ayay ciriirinaysay waa damba marka cahdigii dhulkan xijaaz oo muftiga ka ahaa sheekh moxamed bin ibraahim muftigii sheekh bin baas ka horreeyey sheekhiisana ahaa markii uu dhulkaas muftiga ka ahaa ayaa waxaa ka dhacday qiso ahayd maqaamu ibraahimka meesha hadda uu yaalla ma laga rari karaa ayaa layidhi gadaal ma loo sii durjin karaa marka culimmadii uu u dhiibay masaladaas waxaa ka mid ahayd sheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi kitaab marka wuxuu qoray layihaha maqaamu ibraahim aahaartaas iyo cumar wakhtigii uu saa yeelay iyo waxyaabo badan iyo fiqi aad u badan buu ururiyey khulaasatlqowlna wuxuu yidhi in gadaal la geeyo way bannaan tahay mar haddii dadka dawaafayo uu ciriirinayo wakhtigaanna hadda dadka dawaafaya waaba ciriirinayo gadaashiiso ka fog baaba lagu dawaafaa dadku hadday aad u bateemo ayb ayb marka daa'ifiintaasaa ku xoog ayaa ku yaa ku horeeyaan waid qaala ibraahiimu wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu uu yidhi ibraahim rabbi ijcal rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal yeel ka yeel haadaakani beladan beled ka dhig beledka oo aaminan amni u saaxiiba warsuq arsuq ahlahu ehelkiisa dadkiisa degan min ahamaraati midhaha xaggeeda man ka arsuq aamana rumeeye minhum iyaga ka mida billaahi alla rumeeye walyowmi alaakhiri rumeeyeyna arsuq qaala waxa uu yidhi alla waman kafara qofkii kufriyana waan arsuqayaa ayb fa umaticuhu qaala waxa uu yidhi waman axadkii kafara kufriyo fa umaticuhu waan u raaxraaxaynayaa qaliilan wax yar uma adaruhu waxaan u dhibaato gelinayaa ilaa cadaabi naari naarta cadaabkeeda wa bi'sa almasiir wadkur xus id waqtigii yarfacu ibraahiimu marka maka fadligeeda aayaadkan ku cad wadkur xus id waqti yarfacu ibraahiimu ibraahiim uu kor u qaadayey alqawaacidda aas-aaska min albeyti beytka ka mida wa ismaaciilu iyo ismaaciilna uu aas-aaskaa kor uu usoo qaadayay isaguna qaa'ilayni xaal ay ahaayeen iyo kuwa dhahayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno taqabal mina ilaahu naga aqbal innaka anta asamiicu alcaliim rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka rabbiyow laba adiga kuu hoggaansan naga yeel wa min duriyatinaa ubadkeennana kuwa adi ummatan yeel muslimatan laka adiga kuu hoggaansan wa arinaa natus manaasikana acmaasheennana ilaahu natus saan meeshaan acmaashaan ku gudan lahayn ilaahu natus marka jibriilo u soo diray alle waana tusay nebiyullaahi ibraahim amaakinta manaasigta dhan waa la tustusay watub calaynaa ilaahu naga toobad aqbal innaka anta tawaabu raxiim qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu aljucfiyu qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil qaala akhbaranii bnu jurayj qaala akhbaranii camru bnu diinaar qaala samictu jaabira bna cabdillaahi radia allaahu canhuma qaal lamaa buniyat ilkacbatu kacbadii markii la dhisay dahaba annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa tegey wacabaasun iyo cabbaas waxay dooneen yanqulaani dahaba annabiyu sal ll cl salama wacabaasun nebiga cabbaas waxay gudagaleen oo ay dooneen yanqulaani inay soo rarayaan alxijaarata dhagaxa dhagaxay soo qaadayeen faqaala alcabaasu lilnabiy sal ll slam cabbaas nebigu wuxuu ku yidhi ijcal isaaraka hoosguntigaaga waxaad ka yeeshaa calaa raqabatika luquntaada saar oo yacnii dhagaxa iyo iskaga celi fakhara ila alardi dhulka ayuu ku dhacay markaa nebigu sidiiba u yaalay waaba dhacayba wa damaxat caynaahu labadiisii indhoodna way kor noqdeen ila samaa'i samada xaggeeday u kor noqdeen oo indhihiibuu kor u taagay faqaala waxa uu yidhi arinii isaarii itus hoosguntigaygii a itus fashaddahu calayhi waa ku xihay nebiga mar dambe lama arkin isagoo mara iska faydayba markaas oo markaasaa ilaahay sidaas yani ay u dhowreen rasuulka sal l slam xadiidka markaas maxalushaahidkiisa waxaa weeyaan kacbada dhisiddeeda rasuulkaa ka qayb qaadanayo gacantiisa uga qayb qaadanayo marka inay sharaf leedahay ayb ayb arrimahan oo kalena waa min mursali الصaxaabiyi waayo maxaa yeele jaabir qisadan markay dhacaysa ma joogin isaga ayb ayb qaala xadaثnaa cabdالlahi bn mslmةa can maliki can ibni شihaabi can salim bni cabdالlahi ana cabdالlahi bn mxamed bni abi bakri أhbara cabdالlahi bna cmar ayuu u sheegay can caaئiشhaةa radيa الlahu canهm زوج النبي صلى اه عليه وسلم أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل لhا نبiga wuxuu ku yidhi أlم taray miyaadan arkin alم taray baa loo akrinaya tarayna ay ahayd tarayna ayay ahayd markaasaa waxaa la geliyey lm alم alم haddii la geliyey jaaزim waa alم marka haddii ficilkii afcaalulkhamsaha fii xaalaة الjasm jasmaha xaaladiisa maxaa laga rabaa nunku waa dhacaa soo ma xadfunuun alam taray saasay marka ku imaanaysaa alam taray miyaadan arkin oodan ogaanin anna qowmaki qoomkaaga lammaa banow markay dhisayeen alkacbata kacbada markay dhisayeen iqtasaruu waxay ku gaabsadeen calaa qawaacidi ibraahiim ayb ibraahiim aas-aaskiisii faqul iqtasaruu calaa qawaacidi ibraahiim waxay ka gaabteen calaa qawaacidi ibraahim ibraahim aas-aaskiisii ayay ka gaabteen siday uga gaabteen waxay tahay kacbada waxay u dhisnaa jirtay qawaacid afar tiir afar tiir ayaa bannaanka marka laga xisaabayo bannaanka afar tiiray ku lahayd tiir waa tiirka oo xajarul aswadka ku jiro mid kalea ku xigay mid saddexaadaa ku xigay mid afaraadaa ku xigo waa murabac iyada oo ruknuliyamaaniga waa midka afaraad iyaga markay kacbada dhisaayeen kacbada dhowr dhismay soo martay waxaa la yidhi aadam baa dhisay markii hore haddana waxaa dhisay nebiyullaahi ibraahim quraysh baa dhistay markaan quraysh ay dhisaayeen waxay isku dhaarsadeen maal xalaala waxaan ahayn inaan la gelinin maalkoodii marka wuxuu ka badin waayey waa gaarsii waayeen intii nebi ibraahim aas-aaskii nebi ibraahim inay gaaraan waa ka gaabiyeen oo marka labada ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka waa qawaacidu ibraahim waay labadaas laakiin labada tiiree kale intaysan gaarin meeshii nebi ibraahim aas-aasku ka qoday inay gaaraanoo dhismaha ay gaarsiiyaan nafaqadoodiaa ka gaabatay meel aan marka meeshaas ahaynoo ka sokayso ayay aas-aas ka jeexeen marka aas-aas bay ka jeexeen laba tiiray u sameeyeen marka labadan tiir ee aan ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka ma ahane labada kale qawaacidu ibraahim ma aha aas-aaskii nebi ibraahim ma aha maxaa yeeley aas-aaskii nebi ibraahim meeshaas waa kasii xageeyaa meeshuu ka samaysnaa si loo garta marka oo dadku ay u gartaan maxay sameeyeen waa wareejiyeen waxyar waxay wareejiyeen marka meel yaro xayndaab yaray sameeyeen xijru ismaaciil la yidhaah xijru ismaaciil la yidhaah bay wareejiyeen xijrigaas marka hadda meeshaan kacbada sawirkeeda markaad arkaysaan meesha yaroo saa u wareegsan way oo gaarka iska u go-an qofka inuu galo meeshaas ma aha maxaa yeele meeshaas qofka haddii uu galo kacbaduuba ku dhex jiraaba soo ma fahmin marka taqriiban markay sidaas oo kale tahay kacbada labadan tiir ruknulyamaani waay kanna waa xajarul aswad asaas ibraahim meeshaan markuu ka jeexnayo awal iyagu intaan markay soo dhiseen waa gaari waayeen meeshaan meel dhexay marka as-aaska ka qabteen markay ka qabteen meel dhexan intaan naxayndaab yaray ku soo wareejiyeen si loo garto intaas ila alaana marka saasay u dhisan tahay oo rasuulku wuxuu damcay inuu kacbadii dumiyo oo qawaacid ibraahim u celiyo sidaan xadiidka ku arki doonno ee laba albaab uu u sameeyo albaabna ay dadka ka galaan mid laga baxo ay u sameeyeen inuu u sameeyo damcay marka wuxuu iskaga dhaafay maadaama dadkii markaas ay dad gaalnimo ka soo baxay yihiin wuxuu ka baqay caqligooda inuu keeni waayo ama fahamkooda arrinkaas oo hadday arkaan nebigiioo maka qabsaday maalinta ku xigtana kacbada jijebinaya markay arkaan waxaan xoog waaye dhahayaan marka waa naga xoog badiyey waxuu rabo iska samaynaa saasay dadka dhahayaan si aan marka sidaas loo yeelin rasuulku waa iska dhaafay yani mafsadadaas weyn oo dadka in diintoodii ay hor istaagtay arrintaas ayuu diiday rasuulka calayh isalaatu wasalaam wakhtigii dambe cabdullaahi bnu zubayr ayaa wuxuu yidhi maanta dadkeeda gaalnimo ma ku soo dhowo waa fahmeen wax markaasuu wuxuu bilaabay inuu sidii nebigu uu damacsanaa inuu u sameeyo markuu sameeyey cabdullaahi binu zubayr waa kii ay isku kacsanaayeen nimanka amawiyiinta waa tii cabdullahi binu zubayr la dilay amawiyiintii ay qabsadeen dhulkii xijaaz iyo ciraaq iyo meel walba xijaaz markay qabsadeen marka ayaa cabdulmelik wuxuu sameeyey haddana kacbada mar labaad in la dumiyo sideedii quraysh loo soo celiyeen liajli wuxuu ku xumaynaa yani cabdullahi binu zubayr dadka hadday dagaal iska siyaasada galaan ayaga isku xumayntooda unbay fiirinayaan maahne diin ma fiirinayaan markii dambe cabaasiyiintii baa xukunka qabteen abu jacfar almansuur baa imaam maalik wuxuu warsaday in sidii nebigu damcay la yeelo markaasuu wuxuu yidhi ha yeelin saas sideedaan iskaga daabay kacbada ha ka dhigin buu yidhi malcaban lilmuluk wax boqorrada ku dheeldheelaan ha ka dhigin boqorba boqorka uu ka dambeeyo siyaasadiisu khilaafsan tahay sidii kii hore inuu haddana ka dumiyo saas si aynan u dhicin sideedaan iskaga daaburi ila alaana saasay baaqikata kacbada marka waxay leedahay dhowr waxyaabood in la ogaado u baahan awalan kacbadu waxay leedahay qawaacidu ibraahim kuwaas aan sheegnayaa la dhahaa hadda marka sida ay u taallo afarta tiir ee hadda geesaheeda ku mudan laba ayaa qawaacidu ibraahim ah ruknulyamaaniga xajarulaswadka waa labada la taabtoo labadan dambe ma ahan calaa qawaacid ibraahim meeshii aas-aaska nebi ibraahim uu ka qoday waaba ka xagaysaa meeshaas xijriga marka meesha xayndaabkay wareegsana xijri ismaaciilna waa la dhahaa alxaiimna waa la yidhaha alxaiim xaiimna waa la dhahaa meeshaas iyada kulligeed maahan qawaacid ibraahim yacnii kulligeed kacbada ma ku dhex jirtay ogow lix ilaa toddoba dhudhun meesha hadda ay kacbada derbigeeda derbigeeda aan leenahay asaas ibraahim ma aha lix dhudhun marka laga tiriyo ama toddoba dhudhun laga tiriyo halkaasu aasaas ibraahim uu ka qodnaa marka hadda haddaad cabir qaadato lix dhudhun ama toddoba waa ka badan yahay meesha xayndaabkaa sii fog weliba saas darteed xayndaabkoo dhan marka kacbada ma wada aha toddoba dhudhun ugu badnaan ayuu kacbada uga jiraa inta kale ma aha meeshaa marka ibnu xajarna sharax waa ku sheegay alxaiim meeshaasaa la dhahaa masharaafta kacbada meesha majaroorka oo biyaha markay kor uga da-aan birta oo soo foorarto oo biyaha ay ka soo hooraan marka roob iyo ou da-ana almiisaa baa la yidhaha miisaab meeshaas miisaab haddaan maqasho meeshaas waxaa kale kacbadu leedahay hal albaab albaabkaas waa dheeryahay dhulka taqriiban dhowr mitir ayuu ka sarreeyaa qofku ma kori karo ilaa jaran jaran loo dhiga maaha meeshaas waxay u dheereeyeen iyaga marka quraysh ninkay rabaanna inay geliyaan ninkay rabaanna ay u diidaan haddii dhulka lagu dhejiyo albaabka nin walbaa iska gelaya ayb meeshaas marka albaabkaas meesha albaabkaasi uu ka bilowdo ilaa hoos xoogaa marka meel yacnii si dhismaha uga yar bedelanoo kale meeshaas shaadarwaana albaabka inta ka hooseyso ilaa dhulka laga gaaraayo shaadarwaan salka hoose dhulka meeshaas u dhow albaabka ilaa iyo xajarulaswadka meesha dawaafka laga bilaaba xajarulaswadka iyo albaabka wax yaraa u dhexeeya intaas yar waxaa la yidhaha multasam dadka calooshay saaraan iyo gacmaha iyo saaraan waana waana sidaasna waa sax waaye in la yeelo multasamaa la yidhaha meeshaas iyada ayb xajarka rukniga uu ku yaallo ruknulxajaraa la dhahaa kan dhinacaas ka jiray ka gadaaleeya isagana ruknulyamaaniya gudaheedana lix tiiray leedahay saddex iyo saddex hadda ka horna waa ka hadalnay sidaasay marka u samaysan tahay waxyaabahaas kiswana waa leedahay nt waa gaari doonnaa kacbada marka maro madowna waa lagu xiraayo maradan aad arkaysaan kiswadaasna taariikhay lahayd booskeeda markaan ugu tagnaan sheegi doona insha allah ayb waxyaabahaasay marka leedahay qaala xadaثanaa cabdالlaahi bnu maslma can maliki can ibni شihaabi can salim bni cabdillaahi أna cabdالlaahi bna muxamed bni abi bakri أhbara cabdالlaahi bna cmar can caaishaةa radi allahu canhum zawji الnabiy salى اllahu عalayh ali wasalam أna rasuula الlahi sal ل slama qaala lahaa alam taray ana qowmaki lamaa banow markay dhiseen alkacbata kacbada iqtasaruu calىa qawaacidi ibraahim ayay ka gaabiyeen faqultu yaa rasuul اllah alaa tarudduhaa miyaadan u celinaynin calىa qawaacidi ibraahim aas-aaskii nebi ibraahim qaala waxau yidhi lowlaa xidhaanu qowmiki qoomkaaga yacnii ku cusboonaanshahooda hadduunan ahaa lahayn bilkufri gaalnimo ay ku cusub yihiin oo waqtiga gaalnimaday ka soo baxeen hadday ku cusub yihiin taa haddaanay jiri lahayn lafcaltu waa yeeli lahay faqaala cabdullaahi radia allaahu canhu lain kaanat caaishatu radia allaahu canha samicat haadaa min rasuuli illahi sal l slam kan hadday caaisho nebiga ka maqashay yani shaki inuu gelinaya maaha maa uraa rasuula allahi sal l slam u malayn maayo rasuulka alleh taraka inuu ka tegay istilaama ruknayni labada rukni taabashadooda alladayni labada oo yeliyaani اlxajara xajarulaswadka la xidhiidho yeliyaani اlxijra xijir ismaaciilka labada dhinaciisa jirto u malayn maayo nebiga inuu ka tegay ilaa ana albeyta beytku lam yutamam inaan la dhammaystirin calaa qawaacid ibraahim inaan lagu dhammaystirin mooyaane yacnii labada dambe inuu taabto uu istilaamo wax kale u malayn maayo inuu nebigu uga tegey ilaa wuxuu uga tegey kacbada ayaan lagu dhammaystirin labadaas oo waa qabyo labada xijriga jiro lama taabto labada kalea la taabta sababta marka ibnu cumar wuxuu leey looga tegey waxay tahay qawaacidu ibraahim ma aha labadan laakiin labadan calaa qawaacidi ibraahim qال xadaثna mسdd qال xadaثna abوaxوص qال xadaثna أشcaث عan الأswd بن يزيid عan caaئiشhaةa رadي الlه عanهa qaaلت sألtu النaبya sl اه sلم nebigaan su-aalay can اljadri ayaan su-aalay yani xijriga aljadru huwa اxijru xijriga xijru ismaaciil amin اlbeyti huwa kacbada miyuu ka mid yahay isaga qaala nacan buu yidhi haa qultu waxaan idhi famaa lahm lam yudkiluuhu maxaa lahaantooda ahaaday oynan u gelinin filbeyti kacbada ay u gelin waayeen dhismaha maxay ugu dari waayeen qaala waxa uu yidhi inna qowmaki qoomkaagii qasarat bihim nafaqatu nafaqadii ayaa ku gaabatay qultu waxaan idhi famaa sha'nu baabihi albaabkiisa beytka yacni kacbada albaabkeeda sha'nigeedu waa maxay murtafican uu yahay mid koreeyo oo aad dhulka uga dheer qaala waxa uu yidhi facala daaliki qowmuki qoomkaagii baa sameeyey liyudkhiluu si ay u geliyaan man shaa-u qofkay doonaan wayamnacuu ay ugu diidaan man shaa-u cidday doonaan ayb ee hadda laftirkeeda kacbada qofkii la doono looma u furno gudaheeda walowlaa ana qowmaki qoomkaagii xadiiun walowlaa ana qowmaki qoomkaaga haddii lala-yahay oynan jiri lahayn yani xadiidun inay yihiin kuwo cusub cahduhum cahdigooda ou cusub yahay biljaahiliyati uu ku cusub yahay taa haddaynan jiri lahayn fa akhaafu oon ka baqayo an tunkira quluubuhum quluubtoodu inay inkirto an udkhila aljadra kacbada xijriga inaan geliyo fi lbeyti beytka aan ku daro wa an ulsiqa baabahu albaabkiisa beytka albaabkiisana inaan ku dhejiyo bilardi kacbada aan ku dhejiyo taa yacni inay quluubtooda inkirto haddaanan ka baqaynin waa yeeli lahaa meeshaan marka waxay ku tusaysaa waxyaabaha dadka quluubtoodu ay inkirayso jahli darteed haddii inay u gaaloobaan ama mafsado weyn inay ku dhacan laga cabsanaayo middaa yartaa in layskaga joogo oo middaa weyn intii lagu dhici lahaa in laga daayo dadku waxaynan fahmaynin in laga dhaafo maxaa yeeley haddaad waxaynan fahmaynin aada u sheegto waxaa laga yaabaa inay diinkaba ku gaaloobaan mararka qaar waxaa arkaysaa mas'alo sunno iyo ku tacalluq sunnadii mas'ale ka midaba in qof jaahil iska horreer baadiye inta loo sheego isaga marka uunan aada u fahmi karin yaa waxaa dhici karta in isagu sunnadiiba inuu beeniyo reeberi baa nin waxaa la yidhi rasuulka cuntada cuntadan la meelaha ku daadaadato iyo in lasoo gurbiyo oo la cuno ayuu sheegay oo nebiga cuntadii ka dhacdo waa qabse waa qaadan jiray waa intuu wasaqda ka zuuliyo waa cuni jiray weelka waa murdi jiray saasuu maqlay markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahay maalqabeenuu ahaayuu yidhi waxaas ma samaynayo naga dhaafayo rasuulka waxaas ma samaynin inuu yidhi nin xoolo laho ahay nebiga ma rasuulkaad caynaysaan uu leeyahy miskiinaaba ka dhigaysaan marka meel kaloo la ahday isagana ayb marka kaasoo kale in qaab kitaab ama wax si kale in loo markaa loogu sheega maahane qaab oo ictiraad oo kale haddaad ugu sheegto isagana ictiraad buu gelaya ayb dadka saas oo kale yeelo waa badan yihiin marka waxyaabaha hadday weliba kusii saabsan yihiin abwaab oo weliba aad u dhib badan oo abaabuul asmaa wasifaat iyo wax lamid oo kale iyo waxaa dhici karta inta caamka ee daahirka unbaa loo sheegan hoos haddaad sii galgasho waxaa laga yaabaa inuu si kale wax u qaato qaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabaariyu qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can hishaamin can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat qaala lii rasuulu llahi sal l slm nebigu wuxuu igu yidhi lowlaa xadaadatu qowmiki qoomkaada ku cusboonaanshahooda haddii lala yahay bilkufri ay ku cusub yihiin oo yacnii ku cusbaayeenoo mar dhow ay ka soo baxeen lanaqadtu lbeyta kacbada ayaan baabi'in lahaa burin lahaa umma markaa dabadeed labanaytuhu waan dhisi lahaa calaa asaasi ibraahiiman ku dhisi lahaa ibraahim asaaskiisii calayh salaam fa ina qurayshan quraysh istaqsarat binaa'ahu waxay la gaabatay dhismihiisii ayay ka gaabisay ayb wajacaltu lahu waaan kawajacaltu lahu khalfan wajacaltu lahu waxaan u yeeli lahaa beytka khalfan meel dambe albaab dambaan u yeeli lahaa qaala abuu mucaawiya xadaanaa hishaamu khalfun yacnii baaban buu u jeedaa albaab qال xdثna بyان بن cمr qال xdثna يزيد qال xdثna جرير بن xاaزم qال xdثna يزيد بن rوman عن cروة عن cائشhaةa رضي الله عنها أن النبيa صلى الله عليه لي وسلم qاala لha wuxuu ku yidhi ya cاaئشhaةu lowlاa أنa qowمki qowمkaaga xadيiثu cahdin cahdigoodu miduu dhow yahay بiجاahiلyaةin ku dhow yahay haddaynan ahayn laأmartu bالbeyti kacbadii baan أmri lahaa fahudima waa la dumin lahaa faadhaltu fiihi waxaan gelin lahaa maa ukrija minhu wixii laga saaray oo laga bixiyey waalzaqtuhu bilardi dhulkan ku dhejin lahaa albaabkiisa wajacaltu lahu waxaan u yeeli lahaa baabayni laba albaab baaban sharqiyan albaab bari wa baaban garbiyan iyo albaab qorax dhac fabalaqtu bihi asaasa ibraahiima ayaan la gaari lahaa fadalika aladii xamala bna الzubayr waa waxa ku xambaaray ibnu zubayr radia allahu canhu calaa hadmihi kacbada beydka dumintiisa qaala yaziidu washahidtu bna zubayr ayaan joogay buu yidhi xiina hadamahu markuu dumiyey wa banaahu ou dhisay waadkhala fiihi min alxijri dhagaxana xijrigana uu geliyey xijru ismaaciilna uu soo geliyey beydka waqad ra'aytu asaasa ibraahim ayaan arkay xijaaratan dhagaxyo isagoo ka asnimati libili geela kuruskiisa oo kale dhagxaan soo saasoo kale meeshii ibraahim asaaskiisa ahayd qaala jariirun faqultu lahu waxaan ku yidhi ayna mowdicahu aaway asaas yacnii laba dhinacaan dhinaca xijri ee yacnii xijriga ou jiro aaway baan idhi mowdicii iyo meeshii aas-aaskii nebi ibraahim uu ka qodnaa qaala waxa uu yidhi uriikahu al'aana haddaan ku tusaya fadakaltu macahu waxaan la galay alxijra xijrigii baan la galay fa ashaara ilaa makaanin meel buu ishaaray faqaala waxauu yidhi haahunaa meeshaan qaala jariirun jariir waxau yidhi faxasartu waan qiyaasay min alxijri laga bilaabo sittata adrucin baan qiyaasay ow naxwiha ama wax lamida xijriga meesha uu ku yaallo ayuu ka soo tiriyey lix dhudhun meesha lix dhudhun marka markuu ka soo tiriyo beydkiina aan la gaarin meeshaas lixda dhudhun ama ilaa toddobada dhudhun ay ku dhammaanayso halkaasa ah qawaacid ibraahim ay ka taagnaayeen marka lixdaas dhudhun ou soo tirinayo ninkii ku dawaafo xijriguu ku dhex jiraa hadda laakiin ma la dhihi kara kacbadii waayo meeshaas maxaa yeele xijrigoo dhan kacbada ma wada aha ma meeshaa ma la fahmsaanoo kale tahay aasaas ibraahim meeshaas markuu ahaa awel xijriga intoo kalea laga dhigay ilaa intaa waa laisku wareeji halkan marka laga soo xisaabo marka lix dhudhun lagu yimaado ayaa qawaacid ibraahim loo imaanaya marka ninkii halkan ku dawaafo xijrigiina ku dhex jiro beydkiina kuma dhex jiro marka ma la dhihi karo xijriga oo dhan ninkii ku dawaafo dawaafkiisa ma ansaxayo xoogaa lama dhihi karo laakiin lix dhudhun ilaa toddoba dhudhun ninkii dhanka beytka aada kacbada xaggeeda aadee meeshaas ku dawaafo waa nin kacbadii ku dhex jira waa korkeeda kuma dawaafayo ma ansaxayo dawaafkiisa markaas laakiin hadda sadan lilbaab dadka waaba laga celiyaa xujriga iskaraa taagan gadaal inay dadkii ka maraan ow naxwahaa buu yidhi marka ilaa toddoba dhudhun meelahaasaa shuraaxdu ay sheegaan aduu marka ilaa meelahaasu iska ilaalinaa qofka وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم